بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo xidhyadan oo kale andalus aad ka dhegaysataan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maktabka qadaha xarakada shabaabul mujaahidiin oo war ka soo saaray in berito la dhammaystirayo soddonka bisha barakeysan ee ramadaan ama inay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo caawa bandhig hido dhaqameed ah ku soo bandhigtay fagaaraha beerta shareecada bartamaha magaalada jilib ku kalsoonow dalagga dalkaaga iyo farsamada dadkaaga waa halkudhigyo qayb ka ah bandhigga ballaaran ee wilaayada qorsheynayso maalinta ciidda haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan muxuu diiradda saari doonaa bandhigan hidaha iyo dhaqanka lagu nooleynayo fariimo ceenkee ah ayuu dirayaa fawaa'id noocee ah ayuu xambaarsan yahay faafreebku wararka ayaad ku dhegaysan doontaan booqasho gaaban oo aan ku tagnay halka lagu qabanqaabinayo bandhigan inta badan faafreebku waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa insha allahu tacaalaa xaflada maamuus ah oo loo sameeyey majmuucaadka tartan aqooneedka idaacadda andalus u matalaya wilaayaadka islaamiga shabeellada hoose hiiraan iyo galgaduud waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa go'aan ka soo saaray in maalinta berita ah la dhammaystirayo soddonka bisha ramadaan ama in ay tahay maalinta koowaad ee munaasabada ciidda kadib baaritaan dheer oo uu maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lama helin qof arkay bisha shawaal ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri sidaas darteed wuxuu maktabka qadaha ee xarakada shabaabul mujaahidiin go'aamiyey in maalinta axadda ee beri ah la dhammaystirayo bisha ramadaan maalinta ciiddana ay tahay isniinta nagu soo aadan oo ah kowda bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijri barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markana jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa caawa bandhig hida dhaqameeda ku soo bandhigtay fagaaraha beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ku kalsoonow dalagga dalkaaga iyo farsamada dadkaaga waa halkudhigyo qayb ka ah bandhigga ballaaran ee wilaayada ay qorsheynayso maalinta ciidda haddaba muxuu diiradda saari doonaa barnaamijkan hidaha iyo dhaqanka lagu nooleynayo fariimo ceenkee ayuu dirayaa fawaa'id noocee ayuu xambaarsan yahay idaacadda islaamiga andalus ayaa booqasho gaaban ku tagtay halka lagu qabanqaabinayo bandhigan aan soo dhoweeyey walaalka faysal mahad aye faysal waa mahadsan tahay bashiir muxuudiin abu ayman waxaan ku suganahay bartamaha magaalada jilib ee gaar ahaan halka loo yaqaano beerta shareecada caawa waxaa ka jira bandhig cajiib ah waxaa lagu soo bandhigayaa hiddihii iyo dhaqankii soomaalida waxaa la nooleynayaa dhaqankii dadka muslimiinta ay lahaayeen bashiirow goobta aan ku sugannahay dadyoog fara badan ayaa ku sugan waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah waxaa ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka salaadiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan bashiir sidoo kaleeto waxaa goobta ku sugan dad soo diyaariyey agabkii kala duwanaa ee dadka soomaaliyeed ay caanka ku ahaayeen isticmaalkooda odayaasha ayaana sharaxaad naga siin doona qaar ka mid ah waxgaradka ayaa la kulmi doonaa iyagoo markaa sharaxaad dheeraada naga siinaya waxa caawa halkan lagu soo bandhigayo
ayagoo jaangaryaha harga gariga laga tolo aan arki jir
aad baynu qurux badan yihiin maxaad gacanta ku haysaan rabaa kan waa kalax kalax kalax kalax baa la oran jiray waa la darsadaa biyaha la darsadaa biyaha looga cabi jiray waa tahay bashiir markan waxaan soo dhoweynayaa qaar ka mid a waxgaradka oo bandhigan ka qaybgelaya asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga محمد أحمد قوليد فرتاج haye nabadoonay soo dhowow ee, beerta shareecadan ku sugannahay maxaa kuu muuqanaya oo lasoo bandhigayaa بسم الله هرتوا أدوه waxaa ii muuqan haya waxyaalihii hiddadii iyo dhaqankii oo maaragtay laga tegey haye oo waxyaalo maaragtay dowlado kale iyo dad kale aan u gudubnay waana la eedo adduun dib uxun baa la yidhi markii waxaan laga tegey waa loo darsaday haye waxaa ii muuqda xeeradii fandhaalladii maaragtay barkintii m- wax walba dhiilihii caashuunkii wax walba kalixii la darsanhaya haanta biyaha la darsanhayay ayaa ii muuqanhaya waxaas hadda waxaa lagu beddelay caag baa lagu beddelay oo kiimikaahoo suna oo warshadaha kiimikadooda haddii laykuu ron yahay laga sameeyo Aad iyo aad.
ayaa lagu beddelay Ee, cunnadii waxaa lagu beddelay bariis iyo baasto dhacday waagaan anugu hadda aqli jiro baadiyaha anugu waa ku soo koray ilaa dhowr iyo toban baan ku gaaray haye waxaana la isticmaali jiray qalabkan hortayadayaalo indhahu hayaan geedaha ka sameysan yahay.
hageedaha ka samaysan cagaagtanna waxaa laga sameeyaa hadda la isticmaalo warshadaha xataa ta nukleyrka ku jirta gufarkooda kiimikadaasa laga sameeya iyo Haraagooda.
warshad haraagooda oo suna dhiishii waa tanoo maaragtay caag baa lagu bedelay aad iyo aad dhiishaan hadda haddii caanaha lagu shubo iyadoo culan dhowr isma bedelheen dhowr beri dhaybay ahaan hayaan Aad- aad iyo aad.
ama marka u dambaysa suus ama caan bay noqon hayaan aad iyo aad caagga markii lagu shubana markaasuu kala go'ahayaa oo maaragtay caanihii biyo iyo cagaar iyo waxbay u ka- iyo burbay haddee leyku ron yahay noqon hayaan waxaad leedahay sababta waxay tahay caag la isticmaalayo caagga la isticmaalahayo aad iyo aad waxaan mar mar tagaa kan haddee leyku ron yahay waa haruubkii haruub haa Aha.
meeshii haruubka hadda buuskiisa maxaa ku jira caag baa ku jira xunoo dheg leh Haye.
oo oo weliba khatar badan oo markii waxa kulul markii lagu shubo Aha.
sun caadiyaha la cabahaya aad iyo aad marka waa haruubka caanaha loo caafimaad markaasaa u dambaysay Aad iyo aad.
waagaas haddii laykuu ron yahay hebel baa sonkor qaba hebel baa dhiigkar qaba hebel baa kansar qaba lama oqoon aqoonin.
lama oqoonin waxa haddii laykuu ron yahay waxaan bedelay baa laga qaaday cudurradaas Aad iyo- dadka waxaan leedahay war iibsada oo caaganka ka taga geeliyo waxaan arkay geel baan dhex tag geelasha haddaad dhex tagto saddexla ama shanla dhexda laga gooyey meeshii toobkaha ama aameel ama gaawo sidii loo yiqiin lagu maali jiray Aad iyo aad.
caag xunoo saddexlahoo suna oo dhexda laga gooyaa lagu maaraya Aad iyo aad.
maaragtay dhibaato haddii laykuu ron yahay weeye Aad iyo aad.
marka waxaan codsanaya oo ku talinhaya oday baan ahadee alaabaa waa kan taabkii waxaan ha loo noqdo Ha loo noqdo.
caagana ha la joojiyo dadka caanaha haddii laykuu ronyo caaga ku keenahayo muddo ha la siiyo anigu saasaan tale usoo oo- oo dhiisha ay u- oo dhiisha ha loo noqdo Ha loo noqdo.
ama iyadoo qorya ama iyadoo qabaho qaba iyo geed maaragtay geedaa laga toli jiray aad iyo aad ama qoryahaana laga qori jiray aad iyo aad marka waxaa ha loo noqdo haddii laykuu ron yahay ha laga tashado waxaa maaragta waxa caag la yidhaahaa la mamnuuco وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow ee, waxaan joognaa goobta bandhiga uu ka soconayo ee, waxaadna ka mid tahay duqowda ee, magaalada bal maxaa hadda kuu muuqanaya dareenkaaga waa sidee بسم الله horta waa dhuuhay waxaa ii muuqanhaya wax aad u wanaagsan haye dhaqankanagii oo aan ka tagnay oo nololna ay noogu dambaysayba yaa ii muuqanhaya aad iyo aad innahay hadda waxay qabanahayaan waxaan isleeyahay wixii lagu dhaqmi jiray waxbaba kama maqanaan isleeyahay aad iyo aad
marka een, haddee waxaa weeye caafimaad iyo nolol markaasaa noogu dambaysay aad iyo aad ummaddii dhaqankeeda hadday ka tagto Mhm.
waxaa weeye wax walbay la kulmaayaan aad iyo aad meeshaan marka waxaa iga muuqda weelashii biyaha aan ku shuban jirnay waa kuwa magacyadood ashuumaa la yidhaaha ashuumo aa biyaha way qaboojin jireen biyaha baraf bayba ka dhigaanba aad iyo aad biyihii lagu shubo ma kulo- kulol ma noqdaan aad iyo aad wakaa dharyihii raashinkaa ku karsan jirnay waa kuwa Een, waad arkaysaa kalixii waad arkaysaa Mhm.
halkaan waad arkaysaa shiidayaashii shiidihii ee, cuntada lagu shidi jiray cuntada lagu shiiday.
makiinadaha ka hor ama makiinadaha ka hor marka yaa caafimaad badnaa makiinada iyo marka dhagaxa lagu maxaa shiiday isu keenay Mhm.
dhagax wax lagu shiiday Mhm.
waa moogtahay mo- een, moogtahay waxaad gacantaada ku shiidatay aad iyo aad wax kiimika oo oo wax yiin aad laga warqabin weeye waxaan xeeryihii balfiiri bal fiir xeeryo waxaan soorta iyo lagu cuni jiray soortaa lagu cunahayaa fandhaalkan waa kii lagu cuni jiray fandhaalka macnaha qaandado kale Ha- qaadadoo kale weeye qaadadii baa bedeshay Haye.
fandhaalkan xeeradan suwag markii laga buuxiyo soorta Ha.
subag baa lagu dari jiray siliicadaydan iyo waxaan lama aqoon haye subagaa le aayar lagu cabi jiray bahalkan aad iyo aad waad arkaysaa xeerihii waad arkaysaa barkii geeljiraha waad arkaysaa Ee, barkintii haa barkii baa layahaa barki barki ala yidhaha haa Haye.
waad arkaysaa Ahem.
haa saqaftii waad arkaysaa day waa shalladii Ah, wax cunoo caag ahoo markiiba jabaysa Haye.
yaa lacag badan lagaa siinay xitaa shalladii waa diyaar shalladii waa diyaar Haye. waa gartay way aqlaysaa waa gartay waa ka idankii Idankii.
haa waa annagu aan samaysan jirray waa kan haye waxaa naloo keena wax kale haye kan Waad arkaysaa.
xubintii tanna waaba tii bunka waad baaragtaa haye bunka annagii nafaqa markaas noogu dambaysay haye markii oo bunka iyo subagii iyo caanihii Wixii iyo laga tegey.
Ah, wixii mar- nafaqaba markaas noogu dambaysay haye kabihii waad arkaysaa oo oo weliba dhaqan soomaali ah haa waa kaba tole maqaar iyo Ah.
iyo ka waa samayn.
maqaarka annagii xoolaha haye ma garanaysaa Mhm.
waa ka tagnay oo waxaan u bedelanay waxaan la aqoonin wax laga soo sameeyey maba naqaanaba haye wixii baan iska qabnaa waa ku xaragoonaynaa aad iyo aad waxay noo geysan hayaan aad ma ogin maxaa leedahay marka fariintaada ku aniga aadan dad fariintayda adeer waxaan leeyahay dhaqankii ha loo noqdo waa kan aqalkanaga aqal soomaaliga waa kan haye balhaamihii caanaha fiir ilaah baan kuu dhaariyey war waxaanoo kale xagee lagu arka geel jira waxaad arkaysaa geel caag ku maalhay aad iyo aad haa balday saddexda caan luu keenaya balhaantaa fiir ilaah baan kuu dhaarisay og Quruxdeeda iyo- bal quruxdeeda iyo qiimaheeda caanihii lagu shubaysa ma bedelaan aad iyo aad marka anigu waxaan leeyahay dhaqankii ha loo noqdo aa nolol baa ku jirta dadkanagii wax yaqaanay oo wax noo samayn jiray oo farsamadan iyo waxaan yaqaanay waa dad loo baahan yahay ayaan halla keena aan ugu dhiira aad iyo aad waa kaa jazaaka allahu khayr sidoo kale dhegaystayaal hadda waxaa ii muuqanaya ee, aqal soomaali dabcan sharaxaad badan ayuu nooga baahan yahay Ee, soo dhowow horta hore dhismahan magaciisa soomaali maxay u taqaan بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأدوهي dhismahani waa caqal weliba markii hadda soomaaliga in loo sii idaafeeyo oo lagu daro anugu waa ma ma soo dhoweynayo Haye.
aqal soomaali baan joognaa Haye.
haddii aan meel kale joogno aqal soomaali aan dhahna markaas Haye.
oon ka tam- tamyiis gelin Haye.
waa gurigeennii Haye.
waa halkii maaragtay aan ku hoyan jirnay Waaya.
sidaana loo dhisaa Haye.
waxyaabaha Hadda cajiibka ah albaabkiisa taagannahay balan Albaabkiisa sharaxaad naga taaganahay.
sii muxuu Ii ka kaan- kooban intaan yahay?
la gelin intaan la gelin Haye.
albaabkiisaanoo da taagannahay Albaabka, haa.
mayrax badan baa ka muuqato mayrax Waa.
waa qolofta qoloftaas geedka waa Geedka- mayraxdaas geedka.
ha waxaa loogu talagalay Mhm.
in looga dhiga daah iyo sadal iyo maxaan ku rahdaa waa astur booskada daaho noogu taagan yahay daahi buu ka taagan yahay Aad iyo aad.
weliba idin raarici baa hadda ka maqan kan aad iyo aad oo maaragtay farqa farqahayo xargaha ahaa aad iyo aad marka waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid a annagu markaanu hadda yacni eh, ilbaxnimada iyo waxbarashada iyo qoraalada iyo galnay markaanu adduunyada iyo maaragtay gloobalka sawiranayno aqal baan ka soo qaadnay yacni waa kubadda dhulka oo kale aqalka soomaaliga siduu u dhisan yahay inuu dhulku u samaysan yahay aad iyo aad ayaan hadda jugraafiga ku daraasaynaa aad iyo aad oo yacni inta uu leeyahay ku- globalku inkoonku leeyahay ayuu aqalkuna leeyahay aad iyo aad intaba haye wuxuu leeyahay dhigdhaxo wuxuu leeyahay mareedo oo ah dhigaha dhulka dhigihii buu leeyahay kuwaasna dhuu leeyahay wuxuu leeyahay kuwa loolal loolal baa la yidhahaa kuwaasna alcarl dawaa'ir baa lagu dhahaa biluqa alcarabiya aad iyo aad marka aqalku wax yacni sahlan ma aha waa nolosha gudihiisa iyo waxyaal iyo sida loo kala gelayana waa wax kale haye waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a halhayska ay nimankaani keeneen oo yidhaaheen ku kalsoonow dalaga dalkaaga dalaga dalkaaga waa meeshaan hadda ka helay bandhigaa joogna bandhigaan ka helay haye iyo farsamada dadkaaga aad iyo waa aad.
farsamada dadkeenna wey micnihii taageer dadkaaga haa Aad iyo aad.
waxaaga adiga marka halka markaad eegto maxaa kuu muuqanayo waxaa ii muuqanayo tanaa waxaynu ugu taha dakhiil aad iyo aad.
tanaa khaarij ah haye laakiin intaan kale waa waddan kuraastan iyo miiskaas yani lagu dalxiisayo lagu koobishiinayo lagu cabayo waa kulli waa dalka aad iyo aad waa kaa maxay ka samaysan yihiin maxay ka samaysan yihiin waxay ka samaysan yihiin maqaar iyo qoryo geedo caadi ah aad iyo aad.
kuraas weeye waa miis waa dhammaystiran yihi aad iyo aad sheekadu si fiican bay uma baan wax kale uma baan uma baahan aad iyo aad miiska wuxuu wala saaranaya Aad iyo aad.
sheekadu waa soconaysaa Aad iyo aad.
dacwaa dadku waxaan leeyahay yacni sadar muuqdaahe su'aal ka dhan su'aal ka dhan haa haye sadar muuqdaahe su'aal ka dhan aad iyo aad dadku waxayba u jeedaanba wixii wanaagoodii iyo quruxdoodii iyo caafimaadkoodii iyo يعني وحيابها مع... اصلا ما بدون تعليق عادي.
هذا سكر maasha allah jazaak allah khayr Eh, waa- waa tahay Eh, markanna aqalkii soomaaliga ayaan hortaaganahay gudaha ayaan u gelaynaa aqal soomaaliga hadda aqal soomaaliga ayaan soo galnay dad badanna dad badanna way ku jiraan Eh, haye bal aqalkan gudihiisa waxaa jooga ii sharxi kara waa kuu sharaxaynaa haddii ilahayd haye waa maxamed qooja ninka la yidhaah haye meeshaan horta meel aad u sharaxan weeye haye waxaan waa darimihii annagu aan samaysannoo gacantanada ku samaysanay darmihii oo oo oo fadhiga iyo jiifka uu galaya oo galahayay haye waxaan waa sariirtii sadaqa ahayd oo annagu aan dhaqaanay oo baadiya sariirtii sadaqa aa haye waxaan baashaan jacgogol baa la yidhaah haye gebigeedaba jacgogol baa la yidhaah haye waa arkaysaa dembiilahan fiiri waa waa kala nooc aad iyo aad bal waxaa marka fiiri hadda waxaa leedahay qoyskii uu kan u dhisan yahay wax ka dhimanba ma leh waaba kanba aad iyo aad haa haa aad iyo aad bal fiiri ilaah baan ku dhaartay aad iyo aad waxaa weeye tanoo kale Mhm.
tanoo kale yaa yaaba heli kara tanoo marka kale balanta caawa maxay tahay ballanta oo caawa dadka muslimiintana dhegaysanaya maxaa leenahay waxaan leenahay caadadani baan ka tagnee Aha.
dhaqankan ayaan u soo noqonno guryahan Waxaanu- waxaanu kale yaa heli kara ilaah baa kugu dhaari marka dhaqankii baa laga tegey waa in la soo celiyaa dhaqanka aad iyo aad waa kaa si kastoo lagu soo celiyaba walaayada weliba waxaan u sheegay xarakada guudba waxaan u Aha.
sheegayaa sideedaba dhaqankii in la soo celiyo aad iyo aad waa kaa intaasaan farahaya jazakallahu khayr Eh, bashiir waa mahadsan tahay Eh, bandhiga aad ayuu u ballaaran yahay waa wejiga koowaad ee mashruuc weyn oo wilaayadu ay damacsan tahay in maalinka ciidda ah ee lagu sameeyo fagaaraha eh, beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaa ii muuqanaya sida la ii sheegayna maalinta ciidda lagu ballansan yahay in lagu soo bandhigo cuntadii soomaalida eh, sida soorta iyo cambuulo galleyda hilibka eh, subaga sixinka ah iyo sidoo kale waxyaabihii soomaalida dhaqanka u ahaa Eh, waa mashruuc eh, ay gadaal ka taagan tahay islamarkaana ay taabagelinayso oo ay dhiirigelinayso eh, wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dadka muslimiintahna lagu wacyigelinayo in dhaqankoodii ay u noqdaan si eh, looga baaqsado eh, waxyaabaha dibadda laga keenayo ee aan waxtarka u lahayn eh, bulshada iyo dalkaba waa mahadsan tahay bashir aad buu mahadsanyahy walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa markanaan eegno xaflada siyaabo kala duwan ooga dhacay wilaayaadka islaamiga dalka ugu horreynna shabeellada hoose maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa xaflad maamuusa u sameeyey islamarkaana ay qayb ka ahayd afurwadareed ay ka qayb qaateen majmuucadii tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose u matelaysay barnaamijkii tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxaana xafladda ka qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horena waxaa kinimadan soo dhoweynta goobta ka jeediyey sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أمها نقينا أولا وآخرا نوكل مي قوبتان بالرمضان أكو دح جرنو وليو مالمه قدام بي أنكو جرنو إلهي سبحانه وتعالى عافمات نقصو قارسي ختام كان إن شاء الله تعالى أنا جيني نينو سي عافمات قبأة وإلهي سبحانه وتعالى نو قارسيو Ee, waxaan kaloo u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran raggii mutasaabiqiinta si guud ee tartamayay aqoontooda soo bandhigaya ilahi subhana watacaala miisaanka sanaadka allah soo ragga dhalinyarada ahaa ee juhdiga bixinayay ilahi subhana watacaala ha barakeeyo ummadda xaqiiqatan waxaa indhow ah dhalinyarada marka ilahi subhana watacaala marka doorkiina waan ka soo baxdeen insha allah taala dadaala ummadda wax badan idinka sugaysa oo kan aan ahayn waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii dee matalaysay insha allah tacaala ee wilaayada shabeellada hoose ee, guushana soo hooyey ilaahay sana taala iyagana ha barakeeyo miisaanka sanadka allah u saaro waxaan kaloo u mahadnaqayaa ee, warbaahinta islaamiga ah si guud ee, tabinayay barnaamijkan oo midna ay qabanaysay midna ay tabin si guud ay u tabinayso sanadka hadda ay ku cusbeed ilaahay sana taala ha barakeeyo waa idaacatu andalus iyo idaacatu alfurqaan iyagana waxa weyaan da- doorkii ay lahaayeen iyo kaalinta ay qaateen ee bulshada barnaamijkan hadda wuxuu ahaa barnaamij saameyn leh mugtahay oo dadka dhan ay wada dhegeysanayeen aqoon badana laga helay waxaa umaleynaya hadda su-aalihii la isweydiiyo dhan bulshada inay hayaan jawaabtooda suuragal ah. haddii la weydiiyo inay ka jawaabaan oo suuragal ah oo qaarkood hataa ay yaqaanaan kor ay ka yaqaanaan waa suuragal marka jazaakum allahu khayran ilahi subhana watacaala idaacadeena allah noo barakeeyo Ee, juhdiga ay bixinayaan ilahi subhana watacaala iyo mugtahay xaqaa'iqa dadka waxay usoo bandhigayaan oo saaxooyinka ka jiraan ilahi subhana watacaala ha noo barakeeyo hadday dhallinyaradana waxa la rabaa insha allah taala kaalinta ay leeyihiin inay magtahay doorkooda ay muujiyaan la rabaa oo dacwada iyo diinta ilahi subhana taala koryolideeda idinka idin sugaysa ogaada cid kaloo idin sugaysa male nin kasta ha ku fikero inuu mas-uuliyad ka saaran diinta horumarkeeda ogaada nin kastaba ha ku fikero gurigiisa markuu joogo adiga inaa mas-uul tahay mogtahay oo la weydiin doono amaam laahi waxa weeyaan ku fikir oo meel ku qoro oo mogtahay ummaddani ay ku sugayso ha u malaynin ya raggii mogtahay saddexda ahaa ee mogtahay habeenkii mogtahay iska hadlay mogtahay hal yiri nin kastaba mogtahay wuxuu qaban doono mustaqbalka iyo diile sameeyey maxay ahayn ragga qaar waa ka dhabeeyeen soo ma nin wuxuu yidhi sheekhaan noqon doona aniga ya waa ka dhaweey soo ma ninna muxuu yidhi waxaa maamuli doonaa maakatay maamulaa qaban doonaa waana ka dhaweey asagana ikhwaani marka ilahi barakeeyo dhalinyarada marka waxa la rabaa inay fikiraan oo mustaqbalka ummadda u fikiraan oo mugtahay diintan horumarkeeda u fikiraan cadowga la xisaabtankeeda u fikiraan dhalinyarada maanta mugtahay anagina ilahi subhana taala wanaga badbaadiyo maanta bad in lagu dhammaado dad waxaa arkaysa lacag haysta oo bad ku dhammaanaya arki ya dad lacag haysta hanti haysta oo ku shaqaysanaya maanta meel kasta ya shaqo meel kasta taalla oo laga ku shaqaysan kara xawaan badoo ku dhammaanaya isku sidaasidiinaya yurub aadaya labaatan kun oo doolar soddon kun oo doolar soo bad isku sidiinaya ya isagoo nool raadinayo geeri waxaynu isku tuuraya nololnu raadinaya marka ikhwaani ilahi marka jazakum allahu khayran idinka waxa weyaan ilahi waa idinka badbaadiyey marka ummaddana inay mugtay idinka idin suugaysaan ku talagala dhalinranimadana mugtay ka faa'iidaysta waxa weyaan insha allah tacaala diintaana waxa weyaan nin kastaba horumarinteeda iyo usacyinteeda iyo dacwadeeda dadka gaarsiin dhalinyarada waxa la dhahdaa intay is arursadaan xataa dadka mugtahay magaalada daafaheeda degan xataa mugtahay in mamar joolaad lagu samayn karo ya loo bixi karo oo dhalinyarada ficino kale hadda rag badan waxaa jooga mugtahay hadda meelaha iska taagan oo salaada aan tukanayno jamacadda kan ka qayb gelinayna suuragal ah in la helaa suuragal ah النبي صلى الله عليه وسلم حديث سبحانه لن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم مركز جزاكم الله خيرا انت سان به لا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah raggii majmuucada tartamayaasha matalaya ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose horta allah mahaddiis walaalka suu sheegay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu noo sahlay markii saddexaad inaan kaalinta koowaad aan galno mar aan la gooninahay iyo mar nalala mushaarakeeyaba kaalinta koowaad sanadkii saddexaad ama si guud intiiba tartanka qaab wilaayo uu isu bedelay intuu qaab wilaayo isu bedelaba alxamdu lilah ilaahay muusan na gafinin sadaarada taasna alxamdu lilah ilaahay waxay ku imaaday fadligiisa ma aha xeelad ma aha aqoon ma aha wax aan mutaysanay markaan waxyar ka taataabto kolley walaalaha u dhaafi doonaa inta muhiimadda ah waxyaabahan la yaabna waxaa ka mid ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suu noogu yasiray iyo suu wax walba nisugu kaa aadiyey habeen walba waxaa is leedahay caawo say noqon doontaa adoo naxsanaad imanaysaa markaasaa waxa su-aasha si walba ay marka kale kuuga adkaato dadka kale ay ula adkaato waxaad arkaysaa ilaa iyadoo meel fudud kaa tusay marmarna waxaad arkaysaa su-aal is leedahay inta wilaayo la weydiiyo xasbuna allah war su-aashan see ahayd ilahay wilaayadii u fududaynayaa waa isleeda adi haddii kugu soo aadi lahayd way kula go-eysaa maca daalik tii adi kugu aadana ilahay wuu kuu fududaynaya marka tartankan wax badanoona baray allaan oga mahad celinaynaa huma wilaayadii iyo walaalihii tartamayaashaba intaba u mahad celinaynaa iyo guddiga dhammaan kolley walaalaha iga dambeeyaan maxaa la yidhaahdaa u dhaafi doonaaye tartankan waxya hal arnaa marka iigu yaab badnayd waa dhowr marna horey waxa waaye waa looga hadlayo tartamada waxay na tusaan aqoonta naga maqan tartankan masaladii noogu yaabka badnayd waxa ahayd murtad zaka maka ansaxdaa taasa aada noogu yaab badnayda u malaynaa dhammaantaan haddii fikirkan la weydiin lahaa idinkoo kitaabo baarin waxaan dhihi lahaynaa u malaynaa kama ansaxdo baynama kutubta sida badan markaa aragnay ay ku qornayd way ka gudaysaa marka masaladaasaa noogu yaab badnayd horta masaa-ishaa aragnay waana alxamdu lilaah sanad walba un ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo kuwii aqoonta raadsaday sanad walba waxaan aragnaa aqoonta naga maqan heerkay la eg tahay tartanka wuuna sii dareensiiyaa walaalaha andalusna tartankaa ay qabteen ilaahay subxaana wa tacaala aad ilaahay waxaan aada ogaga baryaynaa inuu ilaahay ka abaalmariyo uu abaalkooda weyneeyo waafajiyana maxaa la yihahda sida kheyrka badan ku jira aad bay inoogu dadaaleen insha allah sanadka horta waa qadiyad ugu muhiimsanayd haddaay maskaxda bay ku jirta laakiin waan hilmaamaye sanadkan sanadihii hore wuxuu kaga duwanaa idaacadda alfurqaan ilaahay kheyr hasiyo iyadii iyo shaqaalaheedba aada noogu soo gudbiyey tartanka marka markii laga tago inaan annaga la soconno waxay soo kordhisa faa'iido ah dadweynihii inay nala socdaan oo nagula xisaabtamayo oo maalinkaa su-aal khalada beri suuq lagu qabsanayo marka idaacaddii waxay soo kordhisay magaaladii dhan inay la socdaan horta waa arrintaa waa waxaa waaye ilaahay walaalaha wuu waafajiyey waana arrin aad aan ugu farxnay ahayd magaaladii dhan ah waxayna markii hore annaga lee gooni ku ahayn shabeellada hoose tartamayaasheeda iyaga lee gooni ay ku ahayd wilaayaadka kale ee idaacadda andalus ka jirta unbaa laga dhegeysan jiray laakiin sanadkan dadkii wilaayadu kula deganaa ee kula tacaatufi lahaa oo taageerada ku siinaya oo magaalada markii lagu ar- ay kugu arkaan kuu soo duceynaya magaalada markii lagu arko loo soo duceynaya haddii khaldaan lagu qabsanayo marka wuxuu soo kordhiyay xamaasad aad u badan ay soo kordhisay idaacadda soo deyntii soo deysay faa-ida aqoonta oo magaalada dhan ay nala qaybsato markii laga soo tago xamaasad zaa'id ay soo kordhisay Eh, horta tartanka qof walboo maxaa la yidhahdaa kaalin ku leh rag iyo dumarba oo taleefonkii la heli karaa haddiiba la heloba way ka qaybgelayeen haddii qofkaan la helin maba la helinba marka laakiin gabdhaha muslimaadka ah ducadooda iyo dhiirigelintooda iyo inay waxaa nagu filnaydba inay maxaa la yidhaahdaa magaalada ay nagala socdaan aad noogu fiican noogu filnayd marka taageeradoodaa wax badan wax walba ka badnaydba oo maxaa la yidhahdaa ka faa'iido badnayd insha allah Ee, runtii xafladda meesha loo fadhiyo waa sidii hore loo sheegay waxyaalo gaargaar ahna waa kasii hadli doonaa oo inta badan isaga badan ee, un bandhig iyo waxyaalihii tartanku cusbaa iyo mahadnaq iyo ilaahi subxaanahu watacaala kiisa ugu horeeyay iyo waxyaalo cu- cusub oo markaasi tartankii iyo nidaamkiisii ahaa wax kalena waaba nagu cusub yihiin caawe Ee, afar qodob iyo arartooda ayaan rabay insha allahu tacaala inaan ka dhigo kelimadeyda qodobka koowaad waxaa waaye ilaahi subxaana watacaala waxa uu qur-aanka ku leeyahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qof ma hadlo ilaa malaa'igta ayaa xifdiso waxaadna ogaataan kelimaadka uu qofka ku hadlaayo waxay u kala qaybsamaan kelimo sax ah oo sida sawaabka ah iyo kelimo laga yaabaa inuu carabka uu ka dafo intaba marka eh, haddii carabka iyo waxyaalaha qaybo ka mid ah laga yaabo inuu si u dafo waa un basharka dabeecadiisa waaye qodobka koowaad marka oo kelimadeeda ugu horeeyo waxay tahay bogaadin iyo mahadnaq siduu walaalku sheegay iga horreeyey waxaan u mahadnaqaynaa idaacadda islaamiga ee andalus oo iyadu soo abaabushay tartankaasi wilaayaadka islaamiga ay ku tartamayeen waxaan kaloo iyadana mahadnaqaasi soo gudagelinaynaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo iyaduna qayb muhiim ah ka qaadatay siduu walaalku sheegay ahayd ee waayihii hore tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose oo sanadkii saddexaad ilaahay fadligii subxaana wa tacaala kaalinta koowaad ku jiro hal sano ay si toos u galeen iyo sanadkan iyo sanadkii kale ka horreeyey inuu ahaan u malaynaa kii kasii horreeyey oo kaalinta lala wadaagay intaba idaacaddu ma jirin lidaalika waxaa fududaanaya marka qofka magaalada joogo inuu ku weydiiyo laakiin hadda idaacadda mubaashar ahayd dadkoo dhan waa soo jeedeen dadkoo dhan marka way maqlaayeen waxyaalaha tartankani uu tartanadii hore kaga duwanaa runtii waxaa ka mid ah tartanku sanadkani xiise gaar ah wuxuu u lahaa waxaa inta badan u badnaa masaa'il cusub masaa'il aa is leedahay haddii adiga ahaantaada lagu weydiiyo waa jasmin kartaa laakiin aa arkayso qowl kale inuu ku jiro taana waxay saaciday qofka fikirkiisa iyo maskaxdiisa inay kobacdo oo qofkii uu ehel u noqdo qof aqbali kara mas'alada aqwaasha ay leedahay waxaa ka mid ahaa mas'alada uu walaalka ka hadlay iyo masaa'il kaloo ka mid ah waxyaalaha uu sanadkan dheeraadka la ahaa waxaa ka mid ahaa baxdiga tirada badnaa oo ay galeen majmuucooyinka oo ah majmuucada markay su'aal si u gudbisay inay baxdi ka keenaysay baxdigaasi oo asaguna waqti dheer u baahnaa runtii baxdigaas asagu waqti dheer u baahnaa buxuusta qaybo ka mid a oo wilaayadan kusoo laabata waxaan xasuustaa subaxii inta galno aan mararka qaar waxaan ku gaaraynay casireeyadii macnaha waxaan kaloo iyadan u mahadnaqayaa dhammaan mutasaabiqiintii kale ee wilaayaadka ka socday ee iyaguna tartanka nagula jiray iyadana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran baabkiinnii iyo wanaaggiinnii waa gudateen qolo laga raayay iyo qolo raaysa midna ma jirto qolo walbana waxay u tartamaysay waxay ahayd oo keliya inay markaasi waxaa waaye faa'iidaysato ee ma ahayn inay qolo gaar ah ama qolo ay markaasi ka horjeedo ma aanay jirin laakiin baabku wuxuu ahaa baab musaabaqo oo furan ayuu ahaa ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynaya marka hadalkeyga jazaakum allahu khayran Ee, dhammaan dadkii ka qayb galay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay insha allahu tacaala soo dhowaada waatan wilaayadiini shabeellada hoose ay sanadkii saddexaad sida walaalaha sheegeen bifadlillaahi ay ku jirto kaalinta koowaad oo tartanka taana waxaa waaye waxay u tahay sharaf iyo tartamayaasha waxaa kaloo iyadana sharaf gaar u leh waxaa waaye in markaasi sanadkii saddexaad sida hadda la sheegay ilaahay fadligiisana waaye hadda aan kaalinta koowaad galayno mar walba wilaayada iyo taageerayaasheeda iyo tartamayaasheeda waxaa ka go-an ilaahay fadligiis inay markaasi kaalintooda ilaashadaan oo mar walbana tartanku ay si munaasabsan uga qayb galaan wajazaakum allahu khayran markana aan eegno dhinaca wilaayada islaamiga hiiraan maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si la mid ah shabeellada hoose waxa uu xaflad maamuusa u sameeyey majmuucadii tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sanadkan uga qayb gashay barnaamijkii tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ugu horeenna waxaa madasha ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أنكم هذين الله ولا ليالنا أبوري حد من أبوري الله إن هنوني دين إسلام كن نوها نور مسلمين نقد جاي الله حسن إن بدن إن بدن إن بدن ومارتان لكوي بكر أنكم هذين أنت أسكدب وكورن كأيو وجيت كيسي fadhiga waa la sheegay runtii musaabaqaanu galnay maaragtay koo iyo tobanka wilaayo ay maamusho xarakada maaragtay shabaab mujaahidiin aan tartan la galnay musaabaqaduna se anagu arkayna waxaa weeye waa musaabaqa cilmiya waa ka weyn tahay wilaayaadka waa ka weyn tahay waa musaabaqa caalamiya oo ilaa caalamka dhexdii laga dhegaysanayey waa aqoon kororsi waxay qayb ka tahay yacni dacwada islaamku ilaahay subxana wa taala nagu farad yeelay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma walmawcidati alxasana waa juz ama qayb ka mid ah oo asaaliibta haddii dacwada lagu gudbo ood oga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam daaci buu ahaa ummaddan diinka inuu gaarsiiya loo soo diray asaaliib badan boo kala duwan buu adeegsan jiray oo yacni uu dadka wax ku gaarsiin jiray musaabaqaduna waxaa la dhihi karaa waa qayb ka mid ah qayb yacni dacwada ka mida wey runtii wax badan baan ka faa'iidnay oo culum fara badan oo naga dahnayd oo naan ku baraarugsan ayaan ku baraarugnay marka runtii waa musaabaqa waxaa la dhihi karaa walaayadka ka weyn oo caalami ah ayay ahayd oo maaragtay caalamkana si fiican loogala socday marka ilaahay baana waafajiyay subxaana wa tacaala dadka waxaan kula dardaarmaynaa marka in yacni wax la barto aqoonta kor loo qaado cilmiga waxaa weeyaan waa miftaaxu taqadum waa furaha horumarka khayr iyo wanaag oo dhan ayuu miftaax iyo furo u yahay diinkeennana waa diinulcilmi diinka islaamka ilaahay subxana wataala noo soo dejiyey waa diinulcilmi weeye waxaa ku tusinaya aayadii ugu horreeyey alla subxaana watacaala uu soo dejiyo nabiga loo waxyoodo shanta aayada ugu horrayso suurat alcalaq iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waxay ku wareeganayaan aayadaha shanta ah cilmigay ku wareeg iqra baa laga bilaabay waa kelimada qur-aanka u horraysa hortu soo degtay wey alqiraa'atu waa nooc min alcilmi qalinkii baa la sheegay alladii callama bilqalam qalamku haddii cilmigaa lagu qoraa lagu diiwaangeliyaa callama alinsaana maa lam yaclam marka aayadaha waxay ku wareegayaan cilmigay ku wareegayaan marka in yacni wax la barto oo diinkan islaamka ilaahay subxana wataala noo soo dejiyey maaragtay la barto marka unbaa lagu dhaqmi karaa marka ayaa la hirgelin karaa laisku xukumi karaa cilmigu khayr oo dhan buu fure u yahay jahliguna waxaa la yidhahdaa shar oo dhan buu muxuu u yahay ayuu fure u yahay runtii ummaddeenna waaqica marka la fiiriyo wax hadda meesha dhigay ay joogto oo maaragtay gaalada u raacayso oo diinkeedii uga inxiraafayso jahli baa kowkaa la dhihi karaa runtii walaayaadkuna hadda markaad haddii aad dhegaysato muxuu ahaa idaacadii markaad dhegaysato waxaa ka jira yacni waxbarasho aad u xoog badan baa ka jirta harakadu waxay ahmiyad siis siinaysaa oo juhdi badan ku bixinaya dadku inay wax bartaan dumarkii haweenkii raggii waaweynaa bulshada qaybaheeda dhan maarata dadka wax la barayo idaacaduna haddii waxaa weeyaan waxay u khidmaynaysaa diinka islaamka u khidmaynaysa u adeegaysaa ayada lafteeda ayaa maaragtay ugu muhiimsan dadka maaragtay dacwadii diinka gudanaya marka waa soo dhowaynaynaa kulankan asaga ah waanu ku faraxsannahay insha allahu tacaala musaabaqaduna masaabiqa cilmiya ahayd dacwiya in halkeeda laga sii wado kor loo sii qaadaan ku talinaynaa ummaddeennana waxaan kula talinaa inay diinka bartaan diinka islaamka ilaah soo dejiyey ay bartaan jahla alle aysan ku caabudin aan ku talinaynaa intaasaan kelimii kusoo koobaya wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah raggii tartamayaasha ee matalayay majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulih wcalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd ugu horrayn haddii aan nahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo nagu galladaystay nimcooyinka faraha badan ee aan la soo koobi karin taas oo ay ka mid tahay nimcada islaamnimada jihaadka ribaadka nasriga futuuxaadka roobabka iyo amniga midda labaad waxaan u mahad celinaynaa wilaayadeenna islaamiga ee hiiraan oo ugu horreeyo waaligeenna sheekh guuleed abunabhaan iyo guud ahaan makaatibtiisa waxaan leenahay jasaakumullahu khayra sidoo kale waxaa xusid mudan sida hagarla'aanta ah ee uu noo garab istaagay noogana warqabay waaligeenna sheekh guuleed abunabhaan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa taageerayaasheenna kuwaas oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida ragga dumarka iyo carruurta hadday ahaan lahaayeen kuwa jooga gulaayada gudaheeda iyo khaarijkeedaba taageerayaashaas oo qalbigooda iyo ducadooda nagu garab taagnaa waxaan leenahay jasaakumullaahu khayra waad guulaysateen waana gaarteen hadafkiinna aad hiigsanayseen oo ahaa inaad gashaan kaalimaha hore sidoo kale waxaan mahad gaara u celinaynaa idaacadda islaamiga ee andalus taas oo ku howlan had iyo jeer tebinta iyo tusaalaynta khayrka sidaas si la mid ah waxaan u mahad celinaynaa guddigii tartanka oo ku sumtanaa cilmi cadaalad iyo dhimrin waxaana leenahay allaah ha idiin abaalgudo midda saddexaad waxaan ku faraxsannahay oo aan bogaadinaynaa guulaha nasriga iyo futuuxaadka isdabajoogga ah ee allaah uu makaniyey mujaahidiinta bariga afrika waxaan allaah weydiisanaynaa in uu noo dhammaystiro guulahaas waxaan leenahay guud ahaan mujaahidiinta sabra oo la sabartama cadowga si gaar ah waxaan allaah ugu baryaynaa hoggaanka mujaahidiinta inuu toosiyo qorshahooda iyo khudadkooda kana dhigo kuwii ku taxadiyo cadowgooda qodobka ugu dambeeya waxaan xanuunka iyo tiiraanyada la qaybsanaynaa walaalaheen reer falastiin kuwaas oo her iyo habiin gaalada ku haayaan gumaad gaboodfallo iyo gumaysi walaalaheenna reer falastiin waxaan leenahay waxaad tihiin hilibkeenna qayb ka mid ah ee allah haidinka dulqaado cadowga soo jireenka ah ugu dambayntii majmuucaadka tartamayaasha wilaayaadka waxaan leenahay dhammaanteen waan guulaysannay sannadaha soo socdana allah ha nagu gaadhsiiyo guul iyo nasri allaahuma zidnaa cilma wa callimnaa maa yanfacuna allaahuma aamiin ugu dambeenna waxaa goobta madasha ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اولا اله ما اسكله نمعين كيس فراها بدن لسي بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن ام هدلنيا مجموعه متليسي ولايه اسلاميه هيران dadaalka iyo juhdiga badan bixisay soona gaartay meel ma og tahay aada u fiican waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiini aqligiin lahadiin barakeeyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa idaacadda andalus oo dadaalka juhdiga bixisay lajnadii taxkiimka oo dadaal badan bixisay iyagana jazaahum allahu khayran ilahay waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala kuwa khayr iyo wanaag iyo barako ka dhaxla allah nooga dhiga insha allahu tacaala xaqiiqatan barnaamijkan asiga ah tartan aqooneedka ah wuxuu ah aqoon kororsi wuxuu ahaa qofka inuu maaragtay dareemo wilaayaadka maanta meesha ay taagan yihiin iyo miisaanka ay leeyihiin sababtoo ah masaa'il aad u adag oo ma og tahay qofka maskaxdiisa iyo dihnigiisa aysan hayn karin oo rabta in la baaro mararka qaar ayaa la isweydiinayey marka uun wax uun haddii la tartamane meel unbaa cidda ay ku dhufataa marka waxaan dhihi karnaa waxay ahayd musaabaqo ama tartan dhaxal gal ah faa'iido badan laga gaaray dhan marka la fiiriyo wuxuu ahaa mid maaragta ummaddii baraarujinayey oo waxyaabo dhaxal ah ay lahayd ee ka duugaabay u soo faagayay oo tusinayo u iftiiminayey dhinac waxay ahayd dadka in la booriyo oo laga kiciyo oo cilmigii iyo maaragtay la sheego hanuuniyo oo la tusiyo dhan waxay ahayd adiga dadkii laftooda in wilaayaadkii heerka ay joogaan aqoontooda iyo in caalamka kastoo muruqtusna waa ku jira meesha markii si loo fiiriyo dhoolatus iyadan waa ku jira dhoolatus aqooneed waa ku jira la dhihi karaa oo sababta waa gaalada markaas waxay dhaheen meesha wax ka jira malahan iska eber waayo maca daalika masaa'isha qaar oo la isweydiinayey iyo jawaabaha baxayay xaqiiqatan waxaa kaloo xusid mudneed oo barnaamijka sanadkan sanadkii sanadii hore kaga duwnaa maadini waa sanadkaga ku jirta kombyuutar ku jira xisaabaada ku jira fisyaag kimiyaa axyaa waxa su-aalaha meel shaamil ah ayaan dhihi karaa marka waxaan dhihi karnaa nooc waliba oo ma og tahay waa ku jireen ilaahay tabaaraka wa tacaalaane deegaankeenna iyo dalkeenna iyo maaragtay dhammaan ilaahay ha barakeeyo waxayna ku soo aadiyaan la dhihi karaa tartankan in wilaayaadkii saddex laba kaalmaha la buuxiisado farxad ay noqoto maca daalika nasri cadowga ojan oo kusoo aaday marka waxaa la dhihi karaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ha noo dhammaystiro ramadaankan ilaahay tabaaraka wa taala naga aqbalo waxaan leenahay dhammaan wilaayaadka tartanka galay kow iyo tobanka macallin guddigii macallin kolbi ee agaasimayaashii shaqadaa waday dhammaantiin waxaan leenahay haniican lakum barnaamijkii wuxuu noqday barnaamij lagu farxa lagu guulaysta sidaad u dalbateen anagoo ku hadlaya dhaqanka guud ahaan oo qaasaar hiiraan cafintaa dalbateen haddee waxba iska jirjiri karaan bilaadan aan leeyahay ma og tahay bilaadanka dhammaantiis wuu gafayaa gafkii wixii idin ka dhacayne ma og tahay ilaahay tabaaraka waxay dambi dhaaf waxaan ku dardaarmi lahaa maadaama waxa tartan uu yahay dadna uu dhexeeyo in masaa'isha iyo wixii la isweydiinayo ka noqda ma og tahay ay yaraato insha allahu tacaala ka noqda iyo ku dayda qof hadduu asiga sidiiba dagaal ku dayda way badanaysaa mogta ku dayda insha allahu tacaala laga taxadiro oo lajidada maaragta si fiican soo ogaasinto hadaa billahi tawfiiq assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh qaybaha dambena waan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud sidoo kale maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xaflad maamuusa u sameeyey majmuucadii tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u matalaysay barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda andalus ugu horeenna waxaa madasha ka hadlay sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد runtii alla subxaana wa tacaala ayaa u mahadcelinaynaa alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allahu hanuunka ilaahay iyo toosinta ilaahay haddii la heli kheerkan iyo diintan cid kale oo laga helaya ma jirto ilaahayna waafajiyey isagaa u mahadcelinaynaa Eh, bacd allaahi akhyaarta dhammaan ama xuduurka dhammaantiisa jazaakum allahu khayran Eh, meesha hadda fadhido kasoo afurtay waa mahadsan yihiin Eh, waxaan rabaa marka lajnadii walaayada galgaduud u tartamaysay afurkan loo sameeyey waxaan dhihi karnaa annaga ka walaaye ahaan runtii afurkan waxaan u sameynay majmuucaadkii walaayaadka islaamiga dhammaantooda u sameynay Ee, qofkii fadhi waaba fadhiyaa oo majmuucadan waaye kuwa maqanna waa u niyeyn- u niyeyn- maaragtay u niyeysanaynaa ilaan waxa waaye dadka waxa waaye dad kaljasad alwaaxid ah waaye meeshana mashruuca tartankan wuxuu ahaa mashruuc markaasi ogoon kororsi iyo ogoonta tijaabi iyo juhdi in la galo in lisbarto oo listacaarufo qof walba markaa maaragtay saas majaalka meesha meesha saas u furnay waxaan leenahay walaayada ama majmuucada walaayada galgaduud soo dhowaadaan leenahay sidaas oo kale majmuucaadka kale ayaan soo dhoweynaynaa afurkan iyo kulankan ka salaamaynaa Eh, si gaare marka majmuucada eh, matalaysay ee galgaduud ee majaalkiin iyo doorkiin iyo maaragtay eh, thaqri aad ku aadanaydeen kolle waa guduteen baaraka allahu fiikum Eh, kaalimaha la galayna kow iyo laba iyo saddex iyo waxay naqdaanba dhammaan waxa waaye waa maaragtay waa la wada guulaystay insha allahu tacaala meesha la galayna ragga si ay sheegeen waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala Eh, mar walbana cilmigii in saas kor loogu qaado Eh, ragga aan maaragtay munaasabad aan ku xusaayo waxaa ka mid ah ragga si ay sheegeen ragga ku aadan thaqriga iclaamiga ah thaqriga iclaamiga ah runtii waa thaqri muhiim ah oo camalkan oo jamaaciga ah jihaadiga ah dacwiga ah maanta mujaahidiinta ay go- maanta horwadaan ama hoggaan ay ka yihiin waa qayb weyn uga aadan yahay arrintaas runtii waxaa qirayaa maaragtay codowga naftooda qiraayo Ee, meel walba markaasi idaacadda ay ka hadasho ama maaragtay ay gaarayso ummadda degan dhinac walba wacyi ahaan ummadda waa u dhisantay Ee, maaragtay meelaha markaas idaacadda gaaraynin iyo meesha ay gaarto waa kala duunaasho badana jirto marka ragga oo meel walba kasoo waramo oo maaragtay maasha allahu jazaakum allahu khayran wax badan baa idin mahadcelinaynaa Ee, baaraka allahu fiikum inaad juhuddiinni iyo dadaalkiina aad sii labalaabtaan aad sabartaan oo majaalkaasi aad ku sabartaan insha allahu tacaala maadaama maanta xarbiga ama siraaca socdo ee, xooggiisu uu noqday siraacu iclaami loolanka waxa waaye in maaragtay maanta iclaamka wixii been ah markaa dadka kashifo oo codowga iyo gaalada ay soo abaabulaan ama sheegaan waxa maanta banaanka soo dhigi karo waa raggaasi dhallinyaradaas oo qarsoon ajunuud al akhfiyaa la yidhaahdo ciidanka maaragtay qarsoono maaragtay shaqeeyo miisaska gaalada hoostooda alaabta taalla soo saaro banaanka soo dhigo waa raggaasi insha allahu jazaakum allahu khayra jazaan leenahay ilaahay miisaankiina aakhira idin saaro shaqadiina dadaalkiina Ee, odayaashii kalimaadkooda waa ku mahadsan yihiin Ee, waxaan dardaarmayaa marka bishan aakhir ay maraysaa annaga dhan waajibaa noo yaallo inaan dadaalno maaragtay ilaahina aan barino insha allahu tacaala ramadaanka waqtiga yar kasoo haray ama saacadaha soo haray in badan qof walba shaksiyadiisna si gaar ah naftiisi wax uga dhow oo maaragtay in cadaalad u sameeyo naftiisi ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaafa weydiisto wixii kheyra qaban karo oo maaragtay dadaalo ee ummadda muslimiinta ah gaar ahaan maanta mustadcafiinta ah oo soomaaliya hadday joogaan iyo keyrkoodaba maaragtay in loo duceeyo in ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa iyo guushiisa ilaahay siiyo subxaana wa tacaala ducada aan badino Ee, taasna kolle waa dardaarmaya jazaakum allahu khayra intaas ee, waa kelimaday ku saabsan guddigii iyo afurkii
intaasi kadib qaar ka mid ah tartamayaasha ayaa kelimaad goobta ka jeediyey وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، أولا الله سبحانه وتعالى ينوم هل علينا نعمت فراها بضنا ونوقلي بعد الحمد لله سبحانه وتعالى آه، هذا قد قالوا tartankii ama majmuucadii tartankii musaabaqada ahaa alxamdu lilaahi waxaa waaye wixii la raftada in sha allahu tacaala sida raggu ay sheegeen kaalin baa la galay tartanku sidii weligu hore ugu dhawaajiyey ay raggii kaleba waxaa waaye wilaayadu dhowr musaabaqo ay soo gashay mid kastaba kaalin bay gelaysay heerka ay noqotaba ama koowaad ha noqoto ama labaad ha noqoto ama saddexaad ha noqoto sanadkan wuxuu ku soo aaday musaabaqadii iyadoo dadka qaar ay leeyihiin ma dhici kartaa musaabaqadu gobolkan iyo gobollada lamidka ahaa oo xamladii waxaa waaye ay aad ugu jirtay iyadoo raggii dhammaa inta badan ay maqan yihiin furumihii lagu maqan yahay waxaa waaye haddana wamaca daalika looma hakanayo ninka la yidhaha insha allahu tacaala hadba say noqoto waa la galay insha allahu waana heer fiican insha allahu tacaala ayaa soo gaartay oo inay heer gaalin gashay marka waxaan ku soo khulaasay lahaa markaa inkastoo sanad kastaba fursaduhu aysan issaamaxayn oo laga yaabo furas fara badan oo sanadkan jira sanadka soo socda inuusan jirin ama sanadkii lasoo dhaafay fursad badan oo jirta inaysan sanadkan jirin kow in la diyaargaroobo waxaa waaye qabla ninka la yidhaahdo iishaag habeenada ka hor inta badan aada loo diyaargaroobo jihooyinka ninka la yidhaahdo ragga la diyaarihaana waxaa waaye tanwiic la sameeyo oo la kala duwo tanwiic waxaa ula jeedaa dadkii la socday tartanka ama dhegaysanayo su-aaluhu sanadkan hama ha noqdaan ama sanad kale ha noqdaane diini kaliya maahan aqoon guud bay ahayd aqoon guud bay ahayd qof aad isdhehin marka waxaa waaye wax baad ka helaya ama kaalimo ninka la yihahda janasaa ka helayna cilmi la yaala marka in waxaa waaye aad ay u ballaaranto waxyaalahan ku tali lahaya ka mid tahay su-aalaha tartanka waxaa ku jirta su-aal ah ratiga waxaa waaye owrka geela nucyadu imisa sane ugu soo baxdaa su-aal culamo mahayn waa dadka dhaqanka rurmiiga dadkaas baa yaqaan nin reer baadiyo xoolo dhaqataa isdhiimayn marka markii tartanka loo socdo culamo ninkii wadaada aad ujeedo nin macal hebel halasoo wada adhigays laakiin ragga reer baadiyo mahamar oo iska fafadhiyay aqoonaad ka kaashaysin lasdhiime waxay noqotay waxaa waaye aalaadka wax lagu baxsanayo iyo lagu diyaarinayo in intaa lasku laabo dadka dhaqanka su-aalihii la weydiiyo oo xoolihii yaqiin inaas ayaan kusoo khulaasayaa جزاهم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهسن soo gaarsiiyey maxaan ku rahdaa bishii ramadaan aakhirkeeda naguna soo gaarsiiyey amni iyo nasri iyo futuuxaad iyo khayr iskuna soo aadiyey ilaahi subxaana wa tacaala xilligaas iyo xilliga uu noo bilowday madarkii iyo barakadii ilaahi subxaana wa tacaala ay bilaabatay iyo innagoo noo soo gabagabooday musaabaqadii ramadaaniga ahayd ee idaacadda andalus runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay sanadkan innagoo aa ku jirno dagaal sida walaalka iga horreeya uu sheegay musaabaqada bilowgeed dad badana waxay ka muujinayeen musaabaqadan sanadkan inaan la geli karin sababtoo ah raggii culimmada ahaa ikhyaartii oo dhan inay aadeen jihaadka iyo furimaha kadib ilaahay subxaana wa tacala ayaan tala saaranay runtii aad iyo aadaa loo dadaalay walaalahaas ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeye majmuucadu way dadaaleen dad fara badanoo walaalaheenna ahoo runtii in loo mahad celiyo bacdallaahi mudana way jiraan oo maxaan ku rahda meelo kala duwan joogay gobolkeenna taageero fiican u muujinayay musaacadadooda iyo ducadooda iyo maxaan ku ihahda kaalmo fara badan siinayay dadkaas insha allahu bacdallahi waa u mahad celinaynaa aad iyo aad aan u faraxsannahay inaan insha allahu ilaahi subxaana wa tacaala soo gaarsiiyey kaalintii saddexaad dadka walaalaheena ee galay kaalmaha koowaad iyo kaalimaha kala galay iyo labaadba ayagana aad iyo aad aan u hambalineynaa waa walaalaheena guulaystay innagana waan guulaysanay guushooda iyo guusheen waa isku mid iyo guushooda marka guulahaas iyo horumarkaas ay gaareen insha allah waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo dadkii walaalaheena ahaayeena la galay musaabaqada oo ayaga laftirkooda kaalmaha ka harayna waxaan leenahay insha allahu idinkana hanugu jabina waxaan waa iska nasiib iyo calaf hala dadaalo aan iskaashanno aan isku soo duceyno runtii aad iyo aadaa loo dadaalay cilmi badan iyo khayrna waa laga faa'iiday marka walaalaha andalus iyo majmuucaadka ee maxaan ku ihahda walaalaha andalus iyo guddigoodan waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo dadaala sanadka soo socda ilaahay subxana wa tacala qofkii gaarsiiyo iyo cilmi iyo khayran isku ognahay inagoo marka majmuucadaas ee walaayadda islaamiga galguduud waxaan kusoo gebagabeynaa warkayga in la dadaalo oo la istacaawano waxaan ka faa'iidnay runtii wax badan oo khayr ah quwa iimaaniya fara badan dad badan oo iswaayey iyo waxay isku heleen ramadaankan maxaan kale musaabaqadii xiriir fara badan iyo hambalyo iyo iscaawin iyo khayr badanaa dhacay marka la iska ilaaliyo waxyaabaha ee maxaan ku irahdaa dhaawici kara oo quwada iimaaniga isxagxagasho iyo waxyaabahaas amal aan iska ilaalino inagoo mar walba waxaan leenahay diyaaraan nahay barnaamijkaas inaan aadnana waa diyaar insha allah waanu ku faraxsanahay meesha hadda aan degnay ka fiican waan rabnay laakiin hadda ilaahay subxaana watacaala meeshuuna dejiyo waan ku faraxsanahay inagoo kala maqan oo culimmadeena iyo aqoon-yahanadii oo dhan xamla ay nagu furan tahay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan marka intaasaan kusoo koobay hadaa
guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faafreebka wararka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu